asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo isnina taariikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijkan kusoo qaadan doonana waxaa qayb ka noqon doonaa shirka madasha wadatashiga qaran ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ha dowladda ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho warmurtiyeed ka kooban toddoba qodob ayaa laga soo saaray arrimaha looga hadlay iyo qodobada muhiimka ee ku jiray warmurtiyeedkaasi laga soo saaray ayaa caawa barnaamijkan kuusoo baahin doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baaq u diray shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka wuxuuna ka hadlay kaatarta macluusha kusoo wajahan kumanaanka qoys ee la tacaalaya abaarta ka jirta gobolada dalka soomaaliya waana idiin soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhinaca kalena al-shabaab markaasi shacabka ugu digay inay ka fogaadaan goobaha ay joogaan wuxuuna sheegay in markaas ay socoto howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo duqeymaha markaasi loo geysanayo goobaha ay kaga sugan yihiin gobolada dalka caawa ayaad dhegeysan doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona oo aad maqli doontaan maraykanka ayaa soomaaliya ka taageeraya kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka badda wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta la kulmay xubno maraykan ah oo markaasi soo gaaray magaalada muqdisho waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa baaqyada ku aadan beelaha ku dagaalamaya ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanada ah cadale iyo sidoo kaleta raagi ceelle ayaa isoo taraya madaxda maamulka hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta gobolka ayaana si kulal uga hadlaya islamarkaana baaq u jaraya beelahaas walaalaha ay ku dagaalamaya in dagaalkooda la qaboojo gogol nabadeen ah ay ku dhameeyaan waraysi aan kaga henaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka ee gobolka shabeellaha dhexe oo dalsan la hadlay waxaa kaloo idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdullaahi deni ayaa fariin u diray bulshada degmooyinkii dhowaan doorashada ka dhacday ee qofkii codka kulan maanta uu dahafray madaxweyne siciid cabdullaahi deni waxaa kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ciidamada xooga dalka soomaaliya oo howlgallo markaasi qorshaysan ka fulinaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kaleeto gobolka hiiraan militariga soomaaliya waxa ay waaberigi hore saaki la wareegeen deegaanka fidow ee ka tirsan gobolka hiiraan waxa ay markaasi sheegeen inay la wareegeen deegaano kale oo hoostaga gobolkaasi hiiraan waana idiin soo gubi doonaa qodobadaasi wuxuu soo kordha caaweed maqli doontaan saaxiibyaal cabdihaab cabduqaadir ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo
diid
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan aan hawdan kalaha barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raad hadalsina magaalada muqdisho aad dhegeysanaysaan qaybaha ugu horey barnaamijkiina caawa ayaan gudagelina waxaanu ku bilaabaynaa shirkii golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada markaasi muqdisho ay ku yeesheen labadii cisho ee soo dhaafay maanta ayaa lasoo gabagabeeyey war murtida ka kooban toddoba qodob ayaa laga soo saaray shirkan ayaa wuxuu socday muddo laba maalmood ah kow iyo tobanka ilaa iyo laba iyo tobanka bishan shirka uu ku qabsamay magaalada muqdisho waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac madaxweynaha ju- madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed saam axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabe madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor iyo sidoo kalete madaxweynaha maamulka puntland said cabdullahi deni oo kaga qayb galay aalada fogaan aragga ee suumka loo yaqaano qodobka ka soo baxay ama qodobada ka soo baxay kulankan markaasi madaxda maamulada labadii maalmood ee shirka u socday waxa ay madaxweynuhu iyo xubnaha golaha wadatashi qaran diradda ay saareen sidii loo dardargelin lahaa dadaalka lagu samaatabixinayo dadka soomaaliyeed ay sidaa daran ay u saameeyeen abaaruhu waxaana la isla gorofeeyey arrimaha amniga dalka iyadoona dib loo milicsaday qodobadii ka soo baxay shirkii labaiyo tobankii juun laba kun labaiyo labaatan gunaanadka shirka labada maalmood ee golaha wadashi qaran ay ku yeesheen magaalada muqdisho kow iyo tobanka ilaa iyo laba iyo tobanka waxaa goluhu isku raacay qodobada soo socda kadib abaarihii dabadheeraaday duqe markaasi degmooyin ka mid ah dalkeena ayaa galay xaalado markaasi adag haddaba golaha wadatashiga qaran wuxuu markaa go'aamiyey in dowladda dardargeliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaalaysan waxaana la faray dhammaan hay-adaha ku howlan gurmudka in ay ay mideeyaan dadaalada ku wajahan yareynta saameynta abaaraha guluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed in ay si buuxda ay iskugu gurmadaan sidoo kalena saaxiibada soomaaliya ayuu guluhu ugu baaqay inay laba jibaaraan taageerada gurmudka abaaraha sidoo kale guluhu wuxuu si mug leh u bogaadinayaa howlgallada la dagaalanka al-shabaab ee ka socda dhammaanba deegaanada dalka gaar ahaan kaalinta ee shacabka reer hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed ay ka qaadanayaan la dagaalanka al-shabaab guluhu wuxuu ugu baaqayaa deegaanada kale ee dalka iyo dhammaanba qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culimada ganacsada dhalinyarada iyo haweenka inay si dhab ah markaasi ugu istaagaan baa layidhi dadaalada la dagaalanka al-shabaab ay hormuudka ka yihiin ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo dhammaanba qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida guluhu wuxuu isku raacay in la dardargeliyo lagana miro dhaliyo wadhalada somalilan guluhu wuxuu wuxuu xoojinayaa xiriirka iyo wada shaqeynta hay-adaha dowladda ee labada heer si loo xaqiijiyo kalsoonida buuxda iyo natiijooyinka wax ku oolka ah ee dowladnimada lambarka lixaad wuxuu isku raacay in laga shaqeeyo xoojinta waa xaqiijinta kalsooni siya- markaasi xaasilinta siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni midnimo iyo sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka qodobka ugu dambeeya oo kan toddobaad wuxuu isku raacay in la iskugu yimaado shir kale oo lagula furgeli doono arrimaha hortubinta u leh dowladiska soomaaliya ayaa lagu yiriyay war murteedka qoraalka ee kasoo baxay dhinaca kale afhayeenka madaxtooyada federaalk soomaaliya cabdikariin cali kaar ayaa la wadaagay saxaafadda qodobada markaasi ay warmurteedka ku jira ee dhinacyadu ay ku heshiiyeen
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyey kulankii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran kaasoo socday muddo laba maalmood ah koob iyo tobankii ilaa labaiyo tobankii sebtembar labada kun iyo labaiyo labaatanka labadii maalmood ee shirkani socday waxa ay madaxweynaha iyo xubnaha golaha wadatashiga qaranku diiradda saareen sidii loo dardargelin lahaa dadaalka lagu samata bixinaya dadka soomaaliyeed ee ay sida daran u saameeyeen abaaruhu waxaana la isla gorfeeyey arrimaha amniga dalka iyadoo dib loo milixsaday qodobadii ka soo baxay shirkii labayo tobankii juun labada kun iyo labaiyo labaatanka gunaanadkii shirka labada maalmood ee golaha wadatashiga qaranku yeeshay magaalada muqdisho koob iyo tobankii ilaa labayo tobankii sebtembar sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaa goluhu isku raacay qodobadan soo socda kow kadib abaarihii oo daba dheeraaday degmooyin ka mid ah dalkeenna ayaa galay xaalad adag haddaba golaha wadatashiga qaranku waxa uu go'aamiyey in dowladdu dardargeliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaalaysan waxaana la faray dhammaan hay-adaha ku howlan gurmadka inay mideeyaan dadaalada ku wajahan yareynta saameynta abaaraha goluhu wuxuu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay si buuxda isugu gurmadaan sidoo kale saaxiibada soomaaliya ayaa goluhu ugu baaqay in ay laba jibaaraan taageerada gurmadka abaaraha labo goluhu wuxuu si mug leh u bogaadinayaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda dhammaan deegaanada dalka gaar ahaan kaalimaha ay shacabka reer hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed ka qaadanayaan la dagaalanka argagixisada saddex goluhu wuxuu ugu baaqayaa deegaanada kale ee dalka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culimaadudiinka ganacsatada dhallinyarada iyo haweenku inay si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuudka ka yihiin ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kale ee ciidamada qalabka sida afar goluhu wuxuu isku raacay in la dardargeliyo lagana miro dhaliyo wadahadalada somalilan shan goluhu waxa uu xoojinayaa xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool u ah dowladnimada lix goluhu wuxuu isku raacay in laga shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni midnimo iyo sarraynta dastuurka iyo xeerarka dalka toddobo gooluhu wuxuu isku raacay in la isugu yimaado shir kale oo lagu lafaguri doono arrimaha hortabinta u leh dowlad dhiska soomaaliya aad baad umahadsantihiin
kaasi wuxuu afayeenka madaxtooyada villa soomaaliya cabdikariin cali kaar oo markaasi ka warbixinayay qodobadii markaasi loogu hadlay shirka golaha watashi qaran ee maanta lagu soo gabagabay magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa isna hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan maxmuud wuxuu baaq u diray shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa kala hadlay khatarta macluusha oo ku wajahan kumayaalka qoys ee la tacaalaya abaarta ka jirta gobolada dalka sidoo kale wuxuu madaxweynuhu bogaadiyey baraaruga iyo kacdoonka shacabka soomaaliyeed ee karanka al-shabaab markaasi ee laga wado ama ka bilaawdo guud ahaanba dalka oo markaas si xuuliya ugu bilowday waa kan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrintaas ka hadlay
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، maanta waxaa galabta halkan kusoo gunaanadmay shirkii labada maalmood u socday dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah madaxdoodii iyo mas-uuliyiintoodii communikeyga ka soo baxayna waa laydiin akhrin doona haddii alla yiraa shirkaasoo ahaa kii labaad oo aan isugu nimaado waxaanan muxuu ahay doodo fiican iyo muxuu ahay isweydaaris fiicana dhacday wayna socon doontaa wada shaqaynta noocaana iyo haddii alla yidhaahdo iyo shirarku way socon doonaan ilaahay idankiis taasi waa middaas waxaa ugu muhiimsanan laakiin idiinsoo hor istaagnay oon maanta saxaabadda u wada taaganna waxay tahay inaan ka dadka soomaaliyeed iyo beesh adduunyada caalamka intaba aan u sheegno duruufaha abaarta ee dalka soomaaliya ka jira mudda duruufahaasi ay taagnaayeen dadka soomaaliyeed intii dal iyo dibad joogtaba baaqyo fara badanna waa u jeedina gurmadyo fiicanna waa sameeyeen waxna waa dhiman yihin weli way taagan tahay weli muxuu ahay abaartii maanta waxaan joognaa heer ay mudan tahay in si gaar ah taxadar loo siiyo abaartu sidii hore ka duwan oo ah deegaanada qaar iyo dalka meelo ka mid ahay abaartii inay macluul u gudubto oo dadkii xoolihii a macluulay dhammaaday inay hadda macluul u gudubtay kusii socotaa dadaalka hadda socdo ee dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaantoodba ay u midaysiin wuxuu yahay sidii loo hor istaagi lahay in macluul ay gaarto sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan ugu baaqaynaa mar kale walaalayaal dadaalkaasi aan sii kordhinno si aanay dadkeennu u gaarin stagekaas ama heerkaas macluusha ah ee dad badan ay nooga dhiman karaan maanta baaqeennu annagoo wada jirno waxaan ku midaysannahay oon codkeennu kusoo kor ugu qaadaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay dadaalkaasi dowladda soomaaliyeed oo dhan iyo qaybaheedii iyo shacabkeedii dalka gudihiisu joogay inaan u wada galno in aanaan ku dadaalno abaartu in aanay u gudbin meelahaas ayadoo dabcan deegaanada hadda sidiisay u kala daran yihiin loo kala hormari doono loona taxadari doono sidoo kale baaqayga waxaan ku darayaa beesha caalamka oaan leenahay iyadana maalin dhaweedna waa tii muxuu ahaaye ninkii jamciyad qurumaha ka dhexaysa u ahaa arrimaha mxua biniaadamnimada u qaabilsanaa halkan nagu soo booqday ayna soo saareen baaqi dowladduna ay soo saartay xukuumadduna ay soo saartay soomaaliya mar kale annagoo wada jiro codkeenna waxaan ku kabaynaa beesha caalamka u sheegaynaa soomaaliya waxay caalamka ka codsanaysaa in la hor istaago oo dadaal badan la geliyo duruufaha abaaraha ee deegaanada kala duwanee dalka ka jiraay in aanay macluul u gudbin oo dad badani aanu nooga dhimanin waa yeeli karnaa dadku marka hadhow dambe waxba kama qaban karno laakiin hadda weli dadku waa waa ma- heerkaas ma gaarin ee abaartu waase ku sii socotaa deegaanada qaarna waa sii kala dayrinaya qaar baa aad looga dayrinaya marka sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa caalamka iyo maxaanku yidhahdaa dadka soomaaliyeed intaba inaan maankeenna iyo maskaxdeenna gelinno in aan taxadigaas ama challenjigaas ummadda soomaaliyeed haysto si wada jir ah annagoo u wada jirna aan uga hor tagno oo aan u hor istaagno waxaan rajaynaa in beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaanba isku si aan u wada qaadan doono arrintaas oo lagu jawaabi doono ilaahay idankiis Eh, taas waxaan rabaa marka inaan intaas kusoo koobo waxaan rabaa inaan hal qodob oo hal fariin kale oo gaar aan ku darsado oo ah dagaalka muxuu ahaaye lagula jiro kooxda nabaddiidka ee argagixisada dagaalkaasi meel fiican u marayaa Eh, waa dagaal waa dadnimadii iyo xorriyaddii iyo dhowristii eh, daaficii diinteenna ayaan dagaalkaas ugu jiraa dadka soomaaliyeed oo dhan ay ugu jiraan maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro waa bogaadinaynaa waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo dowladdanna wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa male maanta in shacabka eh, muxuu ahaaye eh, eh, nimankaa nabaddiidka dalka laga xoreeyo aan ka hortagno macaluul dalkeenu inaanu gaarin markaan leenahna waxaa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii dadkii meelaha macaluusha ay ugu dhimanayaan waa meelaha muxuu ahaaye nimankaa nabaddiidka ah ay ka talinayaan dadkeenna si aan macaluusha uga badbaadino aan ka xorayno nimankaa si aan u gaari karno oo aan u- ugu gey karno wixii ay ku badbaadi lahaayeen marka dagaalka nimankaasi waa sidaas fariin qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan oo ku daray waxay tahay dadka soomaaliya meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan nin kastoo shabaaba waa hadaf Ni- ciidan kastoo shabaaba waa hadaf qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ha ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw ka fogaaw waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan shacabka soomaalida sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah meelaha dadaan wacyigelinaynaayo waa wacdinaynaa ay leeyihin wacdigooda waa wacdi qaldan ayaan loo tegin meelaha ay joogaan yaan laga dhowaanin meeshu uu yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo qofkii afduubtaan ee afduub ku haystaan waa meeshiisa garaawshiyuu leeyahay ka fogow ayadana waa talo kale fariin kale oo shacabka soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yidhaahda dagaalka shabaab ha ku dhimanin adiga oo aan ayaga ka mid ahayn oon aan ognahayn dadka soomaaliyeed inaanay shabaab ka mid ahayn ay ku mabda ahayn ay ku rabitaan ahayn ay ku magaciisi ahayn dadka soomaaliyeedow walaalayaal ka fogaada ka fogaada shabaab aad iyo aad ayaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdeg ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
hooyo qofna qofuma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkani joognaa waa muhiim in ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu han oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo aeroboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
barnamijka wareeggeed degeysanaysaan dalsan ayaad nagala socotaan saaxiibyaal baaqida caalamiga ee loo jeedinayo dadka walaalaha ay ku dagaalamaya ee deegaanada hoosmaada gobolka shabeelle ah dhexe gaar ahaan raaga cele iyo cadale ayaa soo taraya madaxweynaha hirshabeelle cali cabdullahi xuseen cabdiguudlaba ayaana baaq u dadkaasi isagoo ugu baaqay in markaa colaada ay qaboojaan gogosha wadahadalkan ay iskugu yimaadaan wax walboo tabashahan hamiiska wadahadalka lagu xaliyo dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka golaha waa gobolka shabeellaha dhexe maxamed tooxu cabdi ayaa baaq u diray meelahaas ugu dagaalamaya gobolka shabeellaha dhexe waryahayga cabdihi cabdulaahi daahir ayuu u warmay
aad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaya t v-ga dalsan sida sharafta leh aada igu casuunteen horta musiibadan waa maalmahan ay socotay inkastoo waktu kala dheer uu kala dheeraa iyo dhaawac iyo adigu dhul laysku heesheystay ay ahayd saakay ayay dib usoo cusboonaatay musiibada ka dhacday burdheere iyo ceelxarar iyo burso shiiq waa wax aada u fool xun waxaana faraynaa ka maamul ahaan iyo dowladda hirshabeelle in si deg deg ah loo joojiyo arrinkaas
waa gartay marka dagaaladan waa kuwa soo noqnoqday guddoomiye marka ka maamul ahaan maxaa go-aan ah oo idinkaga degan
waxaa nooga degan in dagaalkaas dhiiggaas maalaayacniga ah ku daadanayo sida aad ogtahay dalka waxaa ka jiro abaaro iyo colaad iyo cadowgiioo dhibaato fara badan ku hayo suuragal ma ahan mana aqbalayso dowladda hirshabeelle in dagaalkaas uu sii socdo dhiig maalaayacnina la daadiyo cid allaale cidda lug ay lug ku yeelato ama dhibaatadaas geysatay amaama laahi iyo amaama naas intaba waa lagula xisaabtami doonaa qof walbana mas-uuliyaddaas idaa qaadayso waa gartay marka waxaa nagu maqaalo ah inay jiraan dad ku dhaawacmay oo weli deegaanka aan laga soo qaadin marka waa sidee iyaduna xaaladaas waxaan faraynaa ka maamul ahaan iyo dowladda hirshabeelle dadka dhaawaca ah in wadooyinka loo furo sida ugu dhaqsiyaha badanna ay ku soo gudbaan
waa tahay marka guddoomiye ugu dambeyn dadkan waa dad walaalo ah oo deegaanka wada degan haddana waxay isku haystaan waa wax aan waa maal adduun marka fariintaada ugu dambeysa oo baaqa ah maxaad odhanaysaa gebagabadii iyo gunaanadkii waxaan leeahayd waxaad tihiin dad walaalo ah dad diris ah xaq isku leh ilaahay dartiis inaad xoowahay aad waxa aad ku dagaalamaysiin wax macnaa ma lahan waa xoowahay wixid jiro oo ma arkaysa leysku heystane dowladdu insha allahu tacaala waa tabashooyinka jirana dowladdaa xalinayso laakiin waxaan faraynaa si bilaa shuruud la-aan ah in lagu joojiyo dhibaatadaas iyo dhiiggaas daadanayo iyo dagaalka ka socdo eriyada aan sheegay
dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ah dalsani magaalada muqdisho ayaana sidoo kale saaxiibyaal madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa maanta daahfuray tobabarka golayaasha deegaanka ee saddexda degmo qardho hufeyn iyo el kuwaasoo golayaashii deegaan ee ugu horreeyey ee shacabku kusoo doorto hal qof iyo hal cod ah madaxweynaha ayaa golayaasha deegaanka ee saddexda degmo la wadaaga shaqada adag duruufihii iyo go-aanada qaadashada taariikhiga ah ee markaa lasoo maray iyo in uu hirgalo nidaamka dimuqraadiyadda puntland oo maanta ay halkan ku fadhiyaan xildhibaanada codka shacabka sida uu yidhi wuxuu madaxweynaha u digay cid kasta oo isku dayeysa nooc walba oo carqaladeen ah oo lagu dhibaateynayo nidaamka dimuqraadiyadda isagoo muujiyey siday markaas ugu go-an tahay uguna diyaargarowday in degmooyinka kale ee puntland ka tirsan sidoo kalena dhowaan laga qabto doorasho qofi coda oo ay dadku markaa soo doortaan golayaashooda wuxuuna markaa bogaaday dhinaca kale guddiga doorashooyinka puntland oo diyaargarowga ay ku jiraan isagoo ugu baaqay ururada siyaasadda iyo dhammaanba shacabweynaha puntland in markaasi laisugu diyaariyo sidii markaasi loo dhammaystir lahaa doorasho qof iyo cod ah ee degmooyinka puntland ka tirsan ay u dhici lahaayeen waa kan siciid deni
runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta aan ka soo qayb galo kulankan loogu furayo tababarka saddexdii degmo ee u horreeyey ee nidaamka qof iyo cod ah ku soo baxa muddo konton sano ka badan waa marxalad taariikhiya oo u baahan in la isdul istaago runtii sharaf bay mudan yihiin dadkii kala duwanaa ee ka soo shaqeeyey inay hirgasho qodobka dastuuriga ah ee muddo badan dadka reer puntland ay ku taameeyeen waa tusaale cad oo maantana hor yaalla oo hirgalay oo la arkay sida ay u suuroobi karto oo in badan dad badan oo xumaka talisa oo horumarka soomaaliyeed aan rabin ay mar walba baqdan gelin jireen in doorasho baahsan oo dadku u siman yahay la qabto iyagoo mar walba eegi karaayay marxaladaas ay ku jiraan inay iyagu dantooda ku jirto waxyaabahaas waa waxyaabaha kontonkii sano ee la soo dhaafay dalkeennu uu la degi la'yahay dhowr iyo labaatan sano nidaam militari ah oo aan oggolayn in la isdoorto iska daaya in ra'yi la dhiibto ayaa soo marnay soomaaliya inteedii badnayd soddonkii sano u dambeeyey ilaa hadda qaybtood degaanada qaybtood waxay ku jiraan deganaansho la'aan iyo qalalaase hadba qolo nooc cusub ah oo aan oggolayn inay dadku hadlaan ay hor joogtay kuwii ugu darnaana hadda ay joogaan degaanadaas meelo badan oo degaanka soomaaliya ka mid oo al-shabaab ah waxaasoo dhan magacay rabaan iyo wejigay rabaan ha ku yimaadaan ulajeedada u weyn waxa weeye in talada dalkan ay baahdo haddayn taladu baahin waxaan mutaysan doonnaa waxa hadda maanta aan haysanno oo ah burbur fakhri gaajo cudurro iyo nolol la'aan waxaan taagannahay inay quus naga qaadaan dadka soomaaliya u soo gurman jiray oo beesha caalamka ah ilaa beesha caalamka baryadeedii habarta baadiyaha joogta xataa ay baratay markay maciin kale oo soomaaliyeed ay biddo ay weysay odaga iyo habarta maanta abaartu haysato markay af kala qaadaan cidda ay u dhawaaqayaan waa beesha caalamka iyagoo ehelkoodii iyo walaalahood iyo kuwii waalidka u ahaayeen ay dhulka joogaan runtii arrintaas waa arrin ceeb ku ah bulshada soomaaliyeed oo u baahan marxalo in laga gudbo u baahan ah qofka ku fakeraya inuu dan gaara helo oo ama uu xukun ku haysto ama uu xakun ku yimaado siduu isaga iyo in ku xeeran keliya u noolaato oo aan arkayn ummadda ballaaran ee badan runtii waa ayaan darro u baahannaha inaan ka korno waxaad arkaysaan doorashooyinkii ka dhacay saddexdaas degmo quruxda ay lahaayeen dadka waayeelka ah dadka tabarta yar inay danahoodii intay ugu yimaadeen sagaashan jirro habeen barkii markay salaadda subax tukadeen inay faylkay galeen ay ka dhaqaaqeen qaybtood gabalka markuu dhacayay waxaad waxaad dareemaysaa humuumta ay u qabaan inay codkooda dhiibtaan maxaa yeelay qofku marka uu talada wax ku leeyahay wuxuu helayaa kalsooni qofkaas uu talada u dhiibtay inuu dareemi karaayo inuu hawshaas uu ka soo baxayo filashadaas faraha badan waa dhici kartaa marka hore iyo marka labaadba sidii la rabay inaysan noqon maxaa yeelay dabeecaddii shaqo ee dhulka ooli jirta weli waa joogtaa in laga guddo iyada naftarkeeda wakhti kale u baahan tahay oo ah in dadku dadka ay soo doorteen inay la xisaabtamaan inay muhiim tahay runtii arrimahaas waxaan u baahannahay golayaasha cusub ee degaanka ee hadda soo baxay dabcan casharada ay qaadan doonaan marka laga tago mas-uuliyadda saaran inay dareensan yihiin aada bay muhiim u tahay waxaan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa hadafkii laga lahaa doorasho dadku soo doortay oo hal nooc oo dad ah aysan soo doorin puntland golayaal bay lahaan jirtay marxaladaas marxalada degaamada soomaaliya aysan lahayn ama hadda ay bilaabayaan oo hore uga soo gudubtaa jiray degaanadaas qabaa'ilkaa soo dooran jiray hal nooc oo mujtamaca soomaaliyed ayaa doorashadaa geli jiray oo odayaasha unbaa soo xuli jiray hadba qofka ay reerkaa u arkaan inuu munaasib yahay sababtay doonaan iyaga ha u xalliyaane maanta waxa a ku timaadeen tartan dhex maray sagaal urur sagaal urur oo iyagu soo xushay iyagoo eegaya dhismaha bulshada qeybaheeda kala duwan iyo qofka ay u filayaan inuu hadafkooda siyaasadeed ay maanka ku hayaan inuu fulin karo degaanka ugu yar ee afartan saddexdan degmo midda ugu yar waxaa matalaya ugu yaraan afar urur dad ka soo baxay meelaha qaarkood shan meelaha qaarkood lix marka hal nooc oo dadka ah daday soo xuleen ma tihidiin dad aragti kala duwan ku yimid oo siyaasadeed fakirro kala duwan xambaarsan inkastoo fakarkeenna siyaasiga oo weli kooban yahay oo bulshadeenna iyo dhismaheeda iyo qabaa'ilka weli ay naga guuxayaan haddana in aad dareen u qaadid urur ururada ka mida inaad ka mid noqotid xubnihiisa iyada naftirkeeda waa horumar ka duwan horumaradii hore aan haysanay qodobka ugu muhiimsan oo aan kula dardaarmayo ururada ee halka jooga ee ka mid ah golayaasha degaanka dardaarankay ugu horeeya waxa weye ururadii aad ku soo baxdeen waa inaad ilaalisaan oodan eedin ama aydan dhaliilin madaxdii markaas inila shaqaynaysay hadday inaga gaabiyaanoo idinku hadda dadka ururka matalaya aada noqotaan oo dhismaha ururada ilaa laga gaaraya marxaladda xisbiyada aada wakhti badan gelisaan ruuxaddii oo aydan noqonin dad uun ku raadsanaya inay golaha uga mid noqdaan taas inaysan noqon oo walaha ururka iyo ka shaqayntiisa iyo nidaamka aragti kala duwanaanta siyaasadeed inay noqoto wax hirgala oo bulshadeenna laga dhehdo intaan u kala qaybsan lahayn qabaa'il aan dhammaad lahayn waad ogtihiin qabaa'ilku dhammaad ma leh waa uu farcamay waa uu farcamay waa uu farcamay ilaa aan hadda niraahno baheble iyo bahebl baheble iyo baheble waxa weye hal oday iyo carruurtiisii kala qaybiyey wey waa meesha ugu dambaysa oo kala qaybsanaanta ee la gaari karay marka waxaan u baahan nahay nooc noocaas ka duwan wayna inaga muuqataayo waxaa degmada eyl ka soo baxay laba ninoo walaalaa oo laba xisbi ka kala tirsan oo weliba doorashadii u dambeysay oo hadda ka dhacaysay eyl ku kala aragti duwanaa waa horumar siyaasadeed oo xoog leh oo muujinaya bisaylka bulshada iyo meesha gaarsiisantahay waxaa ku soo baxay degmada qardho laba xaas laba qof oo isqaba oo laba maaragtay tartamay ah isbedeladaas waxay muujinayaan horumarka bulshadan ay gaarto oo marna maskaxda bini'aadamkii hore ee odayaasha qabiilka aan ku soo dhacayn sinaba uma soo suuroobeyn iska daa laba walaalo ah laba isku jifi ah oo isku dhow xataa lama qaadanin waad ogtihiinoo reeraha wax loo qaybinayo aragtiyo wax looma qaybinayo haddii aragti wax la qaybiyo dee walaaluhu laba aragtiyood bay kala sitaan haddii reere la qaybiyo dee labada walaalaha waa isku reer marka waxa aan rabna inaan ka korno oon ka kobocno waxa weeye kala qaybsanaanta aragtida in ay noqoto waxa bulshadan ay ku tartamayso aragtidaasna ay noqoto aragti wax dhisaysa oo bulshaa bulshadan dhismaheeda ka qayb qaadanaysa meesha aan u soconno waa halkaas ma aha in qof la doorto qofna laga tago waxaan u soconnaa inay ka soo dhex baxaan aragtiyahaas kala duwan oo tartamay bulshadu u hesho wakhti kee dantiinna ku jirtaa markaasaa la garan karaa marka isbeddelka imaan kara haddii kaleeto wax lagu qiimeeyo ma jiri karaan puntland dabcan marxalado kala duwanay soo martay taariikhduna duugoobi mayso degaanadan puntland hadda la baxay taariikh fac weyn bay soomaalida ku leeyihiin oo u baahan in la xuso oo ay dhici karto bararka qaarkood colaad aysan mutaysan inay ku helaan waad og tihiin puntland waxaa ku taalla xaruntii daraawiishta ee taleex oo degaanadii uu sayidka ka dhashay uu ka hirgelin waayey in uu cadowgii iyo isticmaarkii markaa jira uu ka hor yimaado dadkan waxay ahaayeen dadkii hoostigareeyey oo la dareebay in ay tahay in cadowga la iska kiciyo waajib khaladaadkiisa iyo wanaaggiisa waxaan xoog badan wanaaggiisaan eegaynaa dadka qaybtiisa mararka qaarkood waa laga yaabaa dadkii tartanka kala dhexeeyey marmar waa dhici karta inay khaladaadkiisa maanshangareeyaan laakiin waa taariikh u baahan in la xuso oo lagu faano waxaad ogtihiin suldaan maxamuud cali shire markii ingiriiska uu kari waayey in uu u sanduloobo waa muwaadinkii soomaaliyeed u horreeyey oo siyaasiga oo la masaafuriyey oo siishanes lagu xidhay markii dambena ay garowsadeen ingiriisku oo ay billad siisay queen elizabeth hadda dhimatay waa taariikh u baahan in la ilaaliyo boqortooyadii baargaal fadhiday waad ogtihiin talyaanigu markuu kari waayey waa meeshii ugu horreysay oo soomaali iyo afrikaanba ah ee ciidamo bad navy ay weerar ku soo qaadaan iyadoo tii taleexay ahayd ciidamadii ugu meeshii ugu horreysay oo afrika ah ee diyaarado lagu soo weeraray taariikhdaas ayay puntland hoostigaraynaysaa saldanadii hobyo waad garanaysaan waa tii dhashay s y l waa tii dhashay xorrimadda soomaaliya waa tii dhashay aragtida maanta soomaaliya ay ku faanayso ilbaxnimadii xeebaha hindiya waa kuwa dhisay oo ka qayb qaatay muqdisho marka kismaayo iyo meelo badan oo soomaaliya ah iyo dhaqaalaha iyo ganacsigii ka hana qaaday baay iyo bakool taariikhdaas quruxda badan ee dadka soomaaliyeed ay la wadaageen waxay hormuud u ahayd inay dadkani mar walba aragti dheer ay ku fakerayaan oo ah soomaaliya oo caalamka la jaan qaada oo aan marna ka hoosayn dhismihii puntland wuxuu ahaa taariikh kaleeto oo u baahan in la xuso dowrkii ay ka qaateen isimadii markaa joogay oo runtii udubdhaxaad ay u ahaayeen islaan maxamed iyo garaad cabdiqani oo runtii saldhig u ahaa inay bulshadan ka guurto nidaamka kala qaybsanaanta ay markaa jiray iyagoo oo bulshada intooda badan ku wacyigelinayay inay nidaam dowlad dhistaan oo ka xoog badan kii markaa ay haysteen oo ururada siyaasiga ah ama ururada jabhaday ahaayeen ururo siyaasiya mararka qaarkood la dhihi jira jabhado dagaalama ay ahayn dagaalka laga gudbo oo deganaansho iyo maamul loo gudbo runtii taariikhda dhow dadka soo maray waxaa ka mid ah cabdulaahi yuusuf oo mar walba xorriyad iyo raadinayay xukun la wadaago xabsi u galay soomaaliya xabsi u galay ethoobiya mararka qaarkood dadka u fasiri jireen nin xukun uun raba taariikhda way buruufgaraysay inuu isagoo xukunka wakhtiisu haray inuu iscasilo wax uu raadinayay maaha wax naftiisa ah waxay ahayd wuxuu raadinayay sharafta iyo goobannimada dadkiisa soomaaliyeed waxaan u baahannahay taariikhda la rabo in la duugo oo dadka qaarkiisa ee soomaalida ay rabaan inay weji khaldan u abuuraan in runta laga sheegaan rabaa waxaase intaa ka sii daran in dad reer puntlandah ay waddadaas mararka kale waa kala qaadaan iyagoo danahooda fiirsanaya dowladnimadooda dhaliilaya dantaas guud ee soomaaliyeed aanan u jeedin inay puntland hormuud ugu noqoto dadka nidaamka dimuqraadiga ee hana qaada ka horsoo horjeeda ama diidan inay puntland taariikh dambe oo cusub ay samayso ogaada waa dad soo jireenkii taariikheed ee puntland lahayd rabo inay is hortaagaan oo ay burburiyaan waxaan u baahannahay inta halka fadhiday inta maqanba inay ilaashadaan taariikhdaas quruxda badan ilaaliyaan mustaqbalka ifaya saddexdan degmo wixii ka qabsoomay waa taariikh waxaan rabaa inaan halkaa caddeeyo degmada ayl markaan halka joogno wax badan baa laga sheegayay laysma rabo waa laysaystaa laakiin waxaa ii soo baxday dadka degaanka iyo golayaashaba dembiga ma ahayn dad kalaa si kale ugu dhex jiray muddadii aan joognay runtii waxaan kala kulannay weji ka duwan suuradda intaanan tegin laga sheegay waxaan aada ugu bogaadinayaa inay halkaas joogaan dad ilbaxa garan kara xaaladda markaa jirta duruuf kastoo timaadana in laga gudba diyaar u ahaa waan ku ammaanayaa runtii waan uga mahad celinayaa dadkii deganaa ururadii siyaasadda oo si guud uga wada howlgalay sidii maanta quruxda aan haysanno inay u hirgasho aan uga wada shaqeyno hadafkaasna aan u wada xaqiijino waxaan u baahannahay meeshaan inay ka soo baxaan fariimo culus oo ah in la helo golayaal ka turjumaya dareenka dadka macnaheedu maaha markaa golayaashaan noqotaan in lasoo doorto wax kasta inaad awood u leedihiin inaad qabataan maxaa yeelay marxaladda dalkeenna ku marayo ayaan ahayn marxalad ee wax walba qofku uu qaban karo heer kasta ha jooga laakiin marxaladda uguna yar uguna weyn aad qaban kartaan waxa weeye inaad matali kartaan mujtamaciin dareenkiisa doonistiisa waxa u baahan yahay in la gaaro waa arrin kale laakiin inaad matali kartaan dadka aad matalaysaan waxa ay doonayaan inaad meel walba aad kaga garaacdaan waxaan rabaa hay-aduhuna oo ay maqlayaan saddexdaa degmo il gaara in lagu same loo sameeyo oo dareenkooda la dhagaysto iyada iyo wasaaradda arrimaha gudahaba iyo wasaaradaha kaleetaba si dhow loola qabto waxa ay ay rabaan inay qabsadaan markii awooddooda waxqabad la arko daadijinta maamulka waxaan rajaynayaa meelaha ugu horreeya lagu bractice gareeya inay noqdaan si practical ah intii loo dejiyey inta ka dhiman weli waxaan ka xumahay miisaaniyadaha aan ku shaqaynayno oo weliba kuwa horumarinta inayn ahayn miisaaniyad ee dowladda puntland leedahay oo inta badan ay ku yimaadaan mucaawano iyo kabid miisaaniyadeed ee naga soo gaarta adduunka waxaa socda dadaal badan oo dadka qaybtiis ay wadaan oo diidan nidaamkan dawliga ah inuu noqdo nidaam federaali ah waxaan ka xumahay waa laga yaabaa mararka qaarkood caadifadda inayna qaado laakiin dowladdii hadda tan ka horreysay caqabadaha hadda muqdisho ka jira ee ku saabsan oo aad maqasheen qaybsiga kabka caalamku soo diray waxyaabaha u waaweyn oo caqabadda ku noqda waxay istructurkii dalka loo dejiyey shuruuc aan la iswaafaqsanayn oo la ansixiyey qorshayaal aan la jaan qaadi karin nidaamka dimuqraadiga iyo nidaamka federaalaasimka oo la rabo in la bractis garayo dadku inta badan waxay arkaan waxa guud iyo waxa facebooka laga sheego suuragal maaha ninaan xog hayn war uu sheegay inay bulshadu ay ka dhigato masdar ay go'aanada ku qaato waxaan u baahannahay dadka xogogaalka ah dadka xogogaalka ah ee dowladda u shaqeeya ee civil servantiga ah wax walba intay meelaha soo istaagaan kuma hadli karaan laakiin dadka ururada iyo siyaasadda ka shaqeeya ee golayaasha waxaa la rabaa inaa intaad xogogaal noqotaan xogtaas inaad u soo bandhigtaan bulshadiinna oo la wadaagtaan waxaan u baahannaha in si saxa dalkan loo jiheeyo danihiisa laga hormariyo danta gaarka ah si dhab ah loo xisaabtamo xaggee mustaqbalka ummaddan aan u wadnaa haddii qof walba uu dantiisa ka shaqeeyo inta halka fadhida maanta ma wada joogteen meeshaan maxaa yeele nin walba dan gaaruu leeyahy danihiisu qabsan lahaa waxa halka aan wada fadhinaa waa dan caama oo aan rabno inaan ka wada shaqeyno dowladnimaduna waa taas dadka dowladda u shaqeeya waxay ka shaqeeyaanna waa public office ninkii raba dantiisa inuu ka shaqeeyo oo uu yidhaahdo maanta shirka kama soo qaybgeli karoo dukaankaygii baa ii furan ama hawshaydii baan wataa dabcan xaq buu u leeyahay waa nin goostay inuu private iyo danihiisa ka shaqeeyo dadka raba inay shaqaystaan ayaa annagu rabnaa inaan u shaqayno oo amnigooda ka shaqayno oo caafimaadkooda ka shaqayno oo horumarkooda ka shaqayno qofkuna isagaa iskale joyceka meesha uu raba inuu ka shaqeeyo waxaan ka digayaa dadka dowladdu u soo gala inay ka shaqaystaan waxaan aada uga digayaa dadka ku jira hay-adaha dowladda ay raba inay iyagu ka shaqaystaan ninkii raba inuu isagu shaqaysto hay-adaha dowladda bannaanka ha uga baxo danihiisa ha qabsado lagu ceebayn maayo laakiin ummadda danaheeda iyo dhaqaalaheeda iyo awooddeeda in lagu tagrifalo suuragal noqon mayso waxaan isleeyahay marxalado adag oo dalkan ahmiyad ka weyn ahmiyadahaas ee haysatay ayaan soo marnay oo wakhti qaybtiis annagoo u jeedna waxyaaba badan indhaha ka qabsanaynay maadaama marxalad adag aan ku jirnay laakiin waxaan rabaa inaan hoos u fiirinno hay-adaha dowladda iyo siday u shaqaynayaan iyo dalkan waxyaabaha xeerarkiisa iyo qawaaniintiisa inay si saxa inay u fulaan inay muhiim tahay waxaan ka xumahay bulshada annaga naga sugaysa badbaadada oo muddada badan ay haysatay duruufaha oo markay duruufu meel ka jirto waxaa ka abuurma dhaqanno aan ku salaysnayn shuruuc iyo qawaaniin oo ay adag tahay inay survival inay ku noolaadaan maan si kale inay u noolaan waxaa ka soo baxa bractice ama fulin aan mararka qaarkood laa'iq u ahayn bulshada dhaqanka noocaasa puntland oo laga sugaayay kuwa dhibban inay dhibka ka saarto inay iyada dhibkaasi uu ku dambeeyo horta waa nasiib xumo waana ka digaya puntland waxaa la rabaa inay road model u noqoto maamulada dalka ka jira state walba oo dalka laga dhisay halkay waxay usoo doontaan inay ka qaataan khibradda inay ka qaataan habka dowlad dhiska shuruucaha siyaasadaha dalka lagu maamulo afar iyo labaatan sano ayay puntland ee runtii waxay issoo maamulaysa meel heer wanaagsanna way soo gaarto waana uga mahad celinayaa dadkii soo dhabar adeega ee shaqooyinkaa ka soo qabtay ee inta yar uga dambayso hay-adaha dowladda waxaan ka xumahay jiil badan oo dhallinyaro ah oo cusub oo xoogga aan rabno inaan annaga tawdiifinno oon hawsha gelinno ah inay la jaan qaadeen xilli soomaaliya ay wareersan tahay oo xukuumadihii kala dambeeyey ee muqdisho ka dhismaayey iyo amisom iyo balaayo iyo xalane iyo gaalo timid iyo wax isdhex galay oo iyaga naftirkooda dalka inay wax u qabtaan aan danahooda ahayn in iyagu ka shaqaystaan u yimid ku tababartay in ay mararka qaarkood dhaqanka noocaasa oo degdega ah uu dalkeenu soo galo waa halis aan ka digayo jiilka dhallinyaradan aan uga digayo waxa aan wadnaa annagu waxa weeye puntland waxa ay wado waxa waaye hayaan dheer oo la rabo dadkeedana inay ku badbaadiso soomaaliyana inay ku badbaadiso
xibbi ugu dambeey barnaamijka wareega ayaana si soo keenay saxbiil wasiirka kulumeysiga iyo kheyraadka badda ee soomaaliya maxamed xasan aadan ayaa la kulmay maanta danjaraha dowladda maraykanka ee soomaaliya ambasador larandry ayagoo kuwada hadlay sida ay kaalin wax koola ugu qadan karaan horumarinta kulumeysiga gudaha loogana faa'iideysan karo kheyraadka badda kulanka ayaa sidoo kale looga hadlayay sida ay hay-adaha gargaarka maraykanka ee u s a soomaaliya door ugu yeelan karto in la horumariyo kulumeysiga gudaha si baa layidhi kor loogu qaado wax soo saarka dalka looguna gaaro kubac dhaqaale oo waala wasiir kulumeysiga soomaaliya ayaa waxaa ugu mahad celiyey safaaradda iyo hay-adaha markaasi u s a d ee soomaaliya sida ay u daneynayaan horumarinta iyo maalgelinta kulumeysiga gudaha isaga oo u sheegay in ka wasaarad ahaan ay muhiimad weyn u leedahay iskaashiga dowladaha iyo hay-adaha daneeya soomaaliya gaar ahaan kulumeysiga iyo kharaadka badda taasina ay horumarinayso ama ay horsidaysoba in horumar weyn oo la taaban karo marka laga sameeyo kulumeysiga gudaha soomaaliya guud ahaana barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraadi ah dalsani magaalada muqdisho qaartan dhegeysa waanaginta barnaamijkan keysintaa ku holan doona siyaasi nabadgelyo